gudoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay ibraahim maxamed nuur shugshugow xilli uu la hadlayay idaacadda risaale ee xafiisureedkeeda magaalada baydhabo ayaa waxa uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen hub ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab ah kadib markii weerar ay ku qaadeen deegaan la sheegay in ay ku sugnaayeen ururka al-shabaab ah xilligaasi oo la sheegay in deegaankaas ay ka qaadayeen dadka deegaanka deggan waxa la yidhaahdo zakawaada guddoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in howlgalkaasi guul ay ka gaareen ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale guddoomiyaha degmada diinsoor ee gobolka baay ibraahim maxamed nuur ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalladan ay ka wadaan deegaanada qaar ee ka tirsan degmada diinsoor ee gobolka baay inta lagaga xoraynayo ururka al-shabaab
shalayaan dambootid boqol kilomitr sideetan kilomitr sagaalan kilomitr oo meerduro lamadiisa dib iyaga laakadilaayo laakfurdahay degmada dinsar khalkan geli karo alhamdulillah may kas yarewaan kabaasadaan shacabka anin sheege may kas yarewaan walan yeegan may kas yarewaan unaqyadan may laadilaak sheege oo leebaan marka diira miliyo oo laka diirana waa laka dire aye alhamdulillah ilaa iyo oo wadanka lakuwayo oo markaa dheerto iyo barti oo lakuwayo un sii wadaan un hordalka dagaalka buruusiya haa hordal haay dad oo shacab eba sheegan meel oo iyo shacabka dhibaatayeeyan wal oo dhac wal oo dhacay laakiin yoonka weerayaan zakawaad zakir haayeen dadka oo shacabka oo ka dhacayaan meel oo daranka haayaan ha sheegi aamiin ambani alhamdulillah ilaahay aa loo gulashay dadkii shacabka ayna dhibaatayo kaayana kudulqaadni shacabkii nabadiisu mirkas iyo olkasheeg shacabka oo ka dhibaatayeeyaan un alhamdulillah ambahaan awooda ilaahayana si awooda anti oo meelaas iyo shacabka oo dhibaato kaayaan shacabka siid cali muuse maxamed radio risaala magaalada baydhabo